إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka subaxnimo saakay aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weeraro cagmarin ah kula wareegay saldhigyo ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaano u dhow magaalada gurceel ee gobolka galgadood gabar ardayada ah ayaa ku dhimatay kuwo kalena way ku dhaawacmeen iska horimaad macalimiin iyo arday ku dhex maray magaalada garoowe isku soo bax lagu garab istaagayo muslimiinta falastiin loogana soo horjeedo yahuudda ayaa ka dhacay magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka qaybo ka mida bulshada ku dhaqan degmada saakooy ee wilaayada jubbooyinka ayaa codkooda ku biiriyey wax iska dhicinta muuqata ee reer falastiin ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa ku celiyey damciisa ahaa inay dadkiisa helaan dekad dalka la leeyahay ganacsatada gaadiidka cusub ee magaalada muqdisho ayaa muddo sideed bilooda waxaa ka xayiran gaadiidkooda iyagoona ka cabanaya wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka dad kenyaan ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya ربنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo axada taariikhda hijiriyadana ay tahay soddonka rabiicul awal sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa shan iyo tobanka bisha oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weeraro cagmarin ah kula wareegay saldhigyo ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaano u dhow magaalada gurceel ee gobolka galgadood maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya aad baad u mahadsantahay cabdisamed wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha dalka ayaa ku waramaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aroornimadii hore ee saakay ay weeraro cagmarin ah ku ekeeyeen fariisimo ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaanka burujeed oo dhaca duleedka degmada gurceel ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dagaalada oo ahaa kuwo culus ayay waxay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen ilaa laba saldhig oo ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaankaas waxaana lasoo warinayaa khasaaro culus oo soo gaaray askarta dowladda federaalka ee war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu xaqiijiyey in ciidamadooda ay saakay weeraro kula jarmaadeen labada fariisin ee aan soo sheegnay ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaanka burujeed halkaasna ay ciidamada dowladda federaalk ku gaarsiiyeen khasaare kala duwan ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus waxa ay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka burujeed ee dhacaduleedka degmada guriceel ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay laba saldhig oo ay maleeshiyaadka murtadiinta ku lahaayeen deegaankaas dhammaan labadii saldhig ee cadowga iyo guud ahaan deegaankaba waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee codsimadow xoguhu waxa ay sheegayaan in meydadka askarta dowladda federaalk ay daadsan yihiin labada fariisin ee saakay lagu weeraray askartaas sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen gaadiid xerada u yiilay askarta dowladda federaalka ciidamada ku sugnaa deegaanka la weeraray ayaa ku sugnaa xaalad qalqal ah maadaama aan la socono in gobolka galgaduud muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen weeraro xoogan oo cagmarin ah kuwaasoo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo afjareen dhowr saldhig oo ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen gobolkaas ciidankan saaka la weeraray ma lehen wax macnawiyaad ah mana jirin wax ciidan xoogan ah oo ay ku tashanayeen oo saldhigyo ku leh deegaano ka tirsan gobolka galgaduud garabka ugu muhiimsan ee ay ku tashanayeen ayaa ahaa ciidankii ku sugnaa deegaanka ceel la helay ee gobolka galgaduud halkaasoo horaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay cagta mariyeen islamarkaana ku dileen in ka badan toddobaatan askari wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in firxadka askartii saakay la weeraray ay afka aadiyeen dhanka degmada guriceel iyagoo ku lugeynaya dhulka howdka ah ee u dhexeeya deegaanka lagu weeraray iyo degmada guriceel wixii warar ah ee kusoo kordha weerarkan cagmarinta ahna dhageystayaasheena waan usoo gudbin doonaa insha allah gabar ardayad ah ayaa ku dhimatay kuwo kalena way ku dhaawacmeen iska horimaad macalimiin iyo arday ku dhex maray magaalada garowe cabdifataax faarax diiri ayaa inoo haya waxaa mar qura laga warhelay arday fara badan oo burburinaysa gawaarida iyo agabka ugu muhiimsan ee iskuulka gambalool ee garowe khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay iska horimaad dhex maray ardayda iskuulka gambalool iyo maamulka sare ee iskuulka oo ku yaala magaalada garowe ee xarunta nugaal maamulka iskuulka gambalool ayaa la sheegay in iyaguna iska caawin sameeyeen taasina ay sababtay dhimashada hal arday oo ka mid ah ardada iskuulka oo gabar ahayd sidoo kalena dhaawac xoogan ayaa soo gaaray macalimiinta iskuulka dagaalka maamulka iyo ardayda ayaa yimid kadib markii bishii sebtembar ay macalimiinta ardadu u qabteen doorasho kadib natiijada lagu kala aragti doonaaday taasoo sababtay iska hor imaad galaaftay nafta gabar ka mid a ardada iskuulka muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray iskuulka iyo arday fara badan oo markaasi burburinaysa gawaarida iyo qalabka uu ku shaqeeyo iskuulka waxaa sidoo kale la sheegayaa in iskuulka gebi ahaan wixii yaalay oo uu ku shaqaynayay laga dhacay ma ahan markii ugu horeysay oo arrintani dhacdo oo ay maamul iyo arday isku dhex dagaalaan iskuulka gambalool sannadii laba kun labaatan ayaa sidan oo kale khilaaf soo kala dhex galay ardayda iyo maamulka iskuulka sababayna khasaare hantiyadeed maantana mar kale ayuu dagaalkani dhacay waxbarashada ka jirta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa salka ku haysa siyaasad iyo musuq maasuq waana midda keenaysa in iskudhacyadan ay soo lalaabtaan isku soo bax lagu garab istaagayo muslimiinta falastiin loogana soo horjeedo yuhuudda ayaa ka dhacaya magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka mahad cubayd ayaa inoo haya isku soo baxan oo ahaa mid lagu taageerayay halganka muslimiinta reer falastiin ay kula jiraan yuhuudda ayaa ka dhacay magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo iyo waxgarad ugu horrayn dadweynihii ka soo qayb galay isku soo baxa ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan howlgalka duufaanta al aqsa ee ka soconaya waddanka falastiin waxaan joogaa garoonka aadan xaashacairow shahiid bidnilah walahi dareenka ka farxdaad aad buu u fiican yahay alxamdulilah waxaa la isugu yimid qadiyad aad u weyn oo muslimiinta oo dhan maanta ay wada dareemayaan qadiyad weyn ah aa la isugu yimid waa qadiyadda falastiin waa qadiyad mataqaanaa weyn oo mataqaana oo ummadda dhan ka dhexaysa taasaa la isugu yimid maasha allah alxamdulilah waxaan joognaa fagaaraha weyn macalin aadan ashceirow waxaan u soo baxnay walaalaheen falastiin ay ka fuliyeen yahuudi oo muslimiinta gumaadi jirtay oo muslimiinta dhibi jirtay waxaana u dardaarmay inay wax hadalan gelin oo cadowga meelkay ku arkaan inay toogtaan sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudde iyo sheekh balli oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa iyaguna ka hadlay fagaaraha isku soo baxu ka dhacay ee mucallim aadam xaashi cayrow
waana aarsanaynaa xalka keliya noo furan waa aljihaad fii sabiili illaah dadka muslimiinta ee walaalaheen falastiin hal fariin baan u dirayaa xalka keliyaad ku badbaadaysaan waa aljihaad fii sabiililah waxaan inkaga digayaa in muxuu ahaa linku qaboojiya waxa la yidhaha wadahadal wax badan baad ku soo hangowdeen waxaan inkula dardaarmayaa jihaadka wada xalka keliyi waa midka asaga waa midka maanta ilaahay subxaana wa tacaala yahuud gacmihiina uu ku halaagay allah subxaanah wa tacaala ayaa noo sheegay kuwa dadka ugu liita oo muslimiinta ugu cadaawadda badan oo ugu ballan xun oo ugu fulaysan inay yahuudda ay yihiin waa dadka maanta doonaya inay baytulmaqdes halleeyaan qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo qayb ka ahaa isku soo baxan lagu taageerayay muslimiinta falastiin ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan siday u arkaan howlgalka lagu baacsanayo yuhuudda ee ka soconaya dhulka falastiin hanii'an lakum bimaa facaltum caduwana jaysu laqsa waxaan leenahay waxaad samayseen wax lagu farxo maxaa yeelay falastiin waxaa la gumaysanaya toddobaatan iyo shan sano ay dhagax tuuraayeen maantana ilaahay wuxuu u sugay sabarkooda inay gaalo dhan kun iyo shan boqol kor u dhaafaysa ay dileen waxayna waxaas waa afkooda waxay ka sheegteen in ka badan ayaa laga dilay ilaahayaa mahad iska leh walaalaha reer falastiin waxaan leenahay inay sugnaadaan tabaad iyo sabar isku darsadaan waxa weeye annaguna waxa weeye muslimiinta walaalaheena ayaan garab taagannahay ayagaan u hiilinaynaa ayagaan waxa weeye isku masaajidnahay ayagaan isku diinnahay ayagaan isku dhiignahay ilaahayna gaalada ha dulleeyaan leennahay allaha baabi'iyaan leennahay yuhuudna waxa weeye maanta halkaasaan calankooda ku rifi doonnaa insha allahu tacaala
yahuudii raggii hoojiye manta halakeeyey ee hoobiyow qaatay iyo hawsariyo sugaa hawadowga soo degay kuwii halis la moodayey sidii hadda kala bobay halamsada leefay hambalyaan u leenahay haliyayoo dhan baad heegan geliseen hambalyaannu leenahay haliyayoo dhan baad heegan geeliseene toddobaatan iyo dhowr sanay haysatoy hodan ismoodeene dhul wax iigu ku horayayoo hiba la noo siiyey in yahuuddu aynaga hantido waa habeen tegaye dhigoodani haraha buuxiye lagu hanuunayo hambalyaannu leenahay haliyayoo dhan baad heegan geeliseene
qayb ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada saako ee wilaayada jubbooyinka ayaa codkooda ku biiriyey waxa iska dhacinta muuqata ee muslimiinta falastiin cabdalle mukhtaar jeylaani ayaa inoo haya bulshada ku dhaqan degmada saakow ee walaayada jubbooyinka ayaa isgarabtaag u muujiyey muslimiinta falastiin haweenka oo ka mid ah lafdhabarta bulshada oo aan aragtidooda ku aadan waxaa ka socda falastiin weydiinay ayaa si isku mid ah u taageeray muslimiinta falastiin waxay sheegeen in yahuuddu dhibaato ku hayso muslimiinta kana soo horjeedaan dulmigooda haweenka ayaa aada u bogaadiyey howlgalka duufaanta al aqsa waxaan leeyahay walaalaheen falastiin insha allah waan idin garab taagannahay haddaan nahay gabdhaha muslimaadka ah ku nool walaayayaalka gaar ahaan degmada saakow waxaan leenahay insha allah garabkiina ayaa nahay waxay soo mareen walaalaheen reer falastiin marxalado badan dhagax ayay ku dagaalami jireen maantana waxay taagan tahay insha allah uu ilaahay gaarsiiyey inay maxaanku dhahay ay ku dagaalamaan hub noocyihiisa kala bedelan marka insha allah waxaan leenahay walaalaheen garabkiina ayaa nahay guushiinana guul ayay noo tahay insha allah xanuunkiinana xanuun ayuu noo yahay wixii idin dhiba ayaana dhibaayo meeshaan ayaa idinka salaameynaa waan idin garab taagannahay insha allah habeen iyo maalin gaalana waxaan leenahay meel kastoo joogto insha allah waxba nagama taraysaan midiina iyo midda ilaahayna midda ilaahay ayaa weyn muslimiintana ciribta dambe ayagaa iska leh insha allah waan iniisoo duceyneynaa meel kastoo aan joogno garabkiinana ayaa nahay asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa dadka muslimiinta ee reer falastiin waan ognahay walaalayaalayaalo jihaadka aad ku jirtaan ilaahay subxaana watacaala ha idin sugo gaaladana jab iyo halaag ilaahi subxaana watacaala ha la kulmiyo annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee walaayooyinka saakow waxaan idin leenahay dhammaanteena ilaahi subxaana watacaala kiina shahiidin ilaahi shahaadisa ka aqbalo kiina maxay aheeto dhaawacmayna ilaahi subxaana watacaala ha bogsiiyo walaalayaal waxaan idin leenahay jihaadka sii wada insha allah sidoo kale waxa ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen muslimiinta reer falastiin waxaan leeyahay gacanta gaartay yahuudda waa mid aan ku faraxsannahay allah u siyaadiyo ilaahi ha u siyaadiyo waxaan leenahay garabkiina ayaan taagannahay waxay ahaan jireen dad dhagax kusoo dagaalami jira maantana waxay ay taagan yihiin inay hub ku dagaalamaan alxamdulilah waa ilaahay mahadiisa ilaahi ha idin siyaadiyo ayaan leeyahay awoodiina annagana waa idin soo duceyneynaa meel walba aan joogno asalaamu calaykum waxaa meeshaan ka salaamayaa muslimiinta reer falastiin waxaan leeyahay jihaadka ku jirtiin ilaahay haniigu garab siiyo waan ku faraxsannahay guulaha aa gaarteen aad iyo aad ugu faraxsannahay yahuudda oo maanta ilaahayna tusa iyagoo cabaadayo oo qaylinayo oynayo ilaahayna tusa waa ilaahay fadligiisa waana fadli dheeraad oo ilaahay muslimiinta siiyo meel kastay joogaan waxaana leeyahay gaalada maraykan iyo meel kastay ka imaadeen boo isgarabsadeen annagana muslimiin haddaan nahna meel kasta aan joogna inaan isgarabsanno oo yahuuddaas qofkii habaari kara habaaro qofkii la dagaalami karana la dagaalamo muslimiinta falastiinna ilaahay waxaan ugu tugaa inuu ilaahay guusha oo gacantooda siiyo sidoo hadda ilaahay gacantooda u siiyo kuwa shahiidana allah shahaadada ka aqbalo kuwa dhaawacana allah noo bogsiiyo yahuuddana waxaan leeyahay ilaah nii siyaadi ilaah nii siyaadi ilaah nii siyaada muslimiintana waxaan leeyahay allah nii guuley allah nii guuley yahuudda xaaqadiinta ah ayaa dhibaatooyin badan ku hayay muddo dheer muslimiinta falastiin waxaana sida ay falanqeeyayaashu sheegayaan la soo gaaray xilligii ay iska dulqaadi lahaayeen yahuudda arxanlaabayaasha ah ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa ku celiyey damciisa ahaa in dadkiisa helaan dekad dalka la leeyahay maxamed amiin ayaa faahfaahinaya abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa mar kale ku dhawaaqay in dowladdiisu ay aada u danaynayso inay hesho deked ay wax kala soo degto oo haba yaraatee aan wax canshuur ah laga qaadayn hadalkan ayuu ku sheegay filim dukumiintiri ah oo lagu soo bandhigay waddanka etoobiya damaciisu waxa uu ku muujiyey in uu doonayo mid ka mid ah dekadaha soomaaliya oo ah zaylac waxa uu sheegay in soomaaliya dekadaheeda ay maalgashadeen dowlado shisheeye waxa uu tusaale u soo qaatay in berbere uu maamulkeedu la wareegay imaaraadka muqdishona uu haysto turkiga jabuutina shiinaha abey ayaa sheegay in ay u muuqdaan dhowr dekadood islamarkaana ay kala xulan doonaan si gaar ah waxa uu u sheegay in dekadda zaylac ay tahay mid istaraatiiji ah oo ku taalla dhul taariikhi ah waxa uu sheegay in hadda ay jabuuti wax kala soo degaan xaaladuna ay ku xun tahay sidoo kalena aysan jirin meel ay ka neefsadaan sida uu hadalka u dhigay dekadaha kale ee ay daneynayaan oo uu sheegay waxaa ka mid ah kuwa dalka eritrea etoobiya ayaana noqotay dal xiran kadib markii ay ka go'day eritrea sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa muuqaalka ku muujiyey in ay ka go'an tahay inay dekad helaan isagoo si bareer ah u muujiyey in ay awood ku raadsanayaan balse waxa uu haddana hadalkaasi boorqaras uga dhigay in ay diyaar u yihiin ciddii ay dekad ka helaan in ay qayb ka siinayaan dhaqaalaha shirkadda isgaarsiinta etoobiya ama kan diyaaradaha waxa uu fariin goodi u muuqata u diray madaxda dowladda federaalka somalilan iyo jabuuti isagoo ugu baaqay inay ka fikiraan sidii carruurta etoobiya iyo kuwa soomaaliya aanay mustaqbalka u dagaalami lahayn
ganacsatada gaadiidka cusub ee magaalada muqdisho ayaa muddo sideed bilooda waxaa ka xayiran gaadiidkooda iyagoona ka cabanaya wasaarada gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka cabdiraxmaan beder ayaa inoo haya ganacsatada gaadiidka cusub ee gobolka banaadir ayaa ka cabanaya wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka waxa ayna sheegeen ganacsatada in ay gaadiidkoodu laayihiin buug taarago iyo weliba leysan waxa ayna intaasi ku dareen in gaadiidkoodu uu weli ku xayiran yahay degada magaalada muqdisho waxayna dhowr jeer ku noqdeen xafiiska wasaaradda gaadiidka ayaga oo u geeyay cabashadooda balse waxba lagama soo qaadin cabashadooda cabdiraxmaan cali cumar qaxooti oo ah ku-xigeenka afhayeenka gaadiidleyda gobolka banaadir ayaa ka warbixinaya waxa ay ka cabanayaan waxaa halkan xaadirku oo isugu yimid ayagoo cabasho eh ganacsatada gaadiidka cusub soo dejiyo ee gobolka banaadir iyo guddigooda waxaan cabasho ka nahay arrin oo muddo soo jirtay laakiin googoos ahaa jirta laakiin hadda aad mooddo in ay joogto nagu naqatay muddo toban cisho ku dhow waxaa go'an dokumiintigii iyo taarigadii baabuurta lagu wada jiray dekeddana loogala soo bixi jiray oo ay ka mid yihiin taarigada buugga leysinka intaasu way go'an tahay waxaan annagu xaq ugu leennahay oo wakiil nooga eh oo wada shaqayn toosa naga dhexayso wasaaradda gaadiidka waa u sheegnay iyadoonan idaacad ahaynin ayaan si layfa ugu tagnay cidda ay qusaysa arrimahaas waa kala shirnay waxna way ka qaban weysay waa ku laabannay waa u sheegna dhibkanna haysto inta la ow la egyahay khasaarihiisu waxayna noogu dayriyeen in aysan weli wax arrintaas ka qaba karin adeegina wasaaradihii ay la wadaagi jireen ayaguna sidoo kale ay hadday wasaaradda gaadiidka yihiin ay ka waayeen sidoo kale waxaa markooda hadlay oo dareenkoodu dhiibtay qaar ka mid ah ganacsatada gaadiidka cusub ee gobolka banaadir
gaadiidkii wuxuu yaallaa dekeddii dekeddii way buux dhaaftay meel gaadiidkii la dhiga male meel maanta waxa weye baakina male kii yaallana lacag baa ku socota waxaa isugu jirta lacag ganaaxa oo nagu socota annaga oo dukumiintigii aan lacagta kala baxnay oo taarigada iyo buugga wasaaradda gaadiidka ka weynay muddo dhan toddoba sano ayaan cadibaaddaas iyo cidhiidhigaas iyo mataqaanaa wakhtigaas lumaya aan ku jirnay waxaan cabasho ka nahay oo aan ka cabanaynaa wasaaradda gaadiidka bilihii ugu dambeeyey waxaa aada u soo badanayey bulshada ka cabanaya dhibaatooyinka ay dowladda federaalka kala kulmayaan waxayna magaalada muqdisho noqotay magaalo ay ku nool yihiin in waxbada iyo in labada iyadoo magaca dowladda loo sheeganaya warkan saakay waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqoon dad kenyaan ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya yuusuf daahir xasan ayaa inoo haya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa shil xoogan oo maalintii shalay ka dhacay waddada weyn ee xidhiidhista degmooyinka magaalada mombasa iyo kilifi ee waddanka kenya halkaas oo ay ku dhinteen dad kenyaan ah ugu yaraan afar ruux ayaa la xaqiijiyey inay shilkan ku dhinteen shilkan xoogga ee ka dhacay waddada weyn ee isku xirka ah magaalooyinka mombasa iyo kilifi ee gudaha dalkaas sida ay daawacday warbaahinta gudaha ee dalka kenya shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca caasiga loo yaqaano iyo mid kale kuwaas oo marayay waddada saraakiil ka tirsan booliiska kenya ayaa waxay sheegeen in baabuurka kale uu dulmaray gaariga caasiga ah taasi oo ay keentay in goobta ay ku nafwaayaan afar qof oo marka daraawalka laga saaro ay saddexda kale yihiin hal qoys oo ka kooban haweeney iyo laba carruur ah oo ay dhashay kenya ayaa ka mid ah waddamada ugu shilalka badan ee caalamka si gaar ah qaaradda afrika waxaana sanad waliba dalkan ka dhaca kumanaan shilal ah oo ay ku dhintaan dad aad u badan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa